wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu daafurayey ururka injineerada soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada madaxda ummadda soomaaliyeed ee muqdisho guddoomiyaha midowda ururka injineerada soomaaliyeed ibraahim cabdi ayaa ugu horeyn hadalka qaatay isagoona ka warbixiyey waxaa loo aasaasay ururkan maanta waxaan si rasmi ah aan u daafuri doonaa xafladda waxaan u daafuri doonaa ururka injineerada soomaaliyeed ururka injineerada soomaaliyeed wuxuu u taagan yahay waa haldoon waa haldoon ama doorka ugu muhiimsan ka ciyaaro kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo dibadhiska maanta waxaan aad maanta waxaan rabnaa inaan dhiirigelino hal abuurka kartida iyo horumarka dalka qobta ka qaadan karta waxaan rabaa halkan inaan diiradda ku saan ujeedooyinka ururka injineerada soomaaliyeed loo aasaasay ee ugu horeyso horumarinta iyo ku dhaqanka habka wanaagsan anshaxa injineernimada xirfadda injineernimada wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta xukuumadda federaalka soomaaliya cilmi maxamed nuur ayaa waxa uu sheegay in injineerada soomaaliyeed ay lafabar u yihiin dibidhiska dalka loona baahan yahay in dibidhiska dalka ay qeyb weyn ka qaataan waa xoogiinna waa aqoontiinna waa muxuua isu tagiinna waa brofessionkiinaas wey marka taas inaad kobcisaan ayaa loo baahan yahay oo aad ka qayb qaadataan dibdhista dalkiina marka waxaan leeahay tartan baa la gelaya tartankaa u diyaargarooba waxaad ka qayb noqonaynaa east african muxuu ahaaye countries baynu ka mid nahay oo communitigaasanu ku biirnay waxay leeyihiin engineering associations east african federal engineering associations bay leeyihiin inaad xubin ka noqotaad rabtaa tartan baa loo gelayaa qualificationkaaga aqoontaada khibradaada markaasi muxua loo gelaya association ahaan baad uga qeyb gelaysaa diyaariya bylowskiina diyaariya xeerarkii aad isku maamuli lahaydeen diyaariya sharci aan baarlamaanka geyno oo wasaarad ahaan annaga muxuu ahaay aan qaadno oon muxuu ahaa idinkaga ansixino baarlamaan waa mahadsantihiin